faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegaysta kusoo dhowow qodobada warka subax ee raadiyo cadaada saaki kuwooda waaweyn taliiska booliska soomaaliyeed oo bilaabay baarista dilka ilmaas alman iyo ciddii ka dambaysay kulankii ku dhex maray magaalada muqdisho madaxweyne farmaajo madaxdii hore ee dalka oo qodobo dhowra laga soo saaray iyo madasha xisbiyada qaran oo ka hadlay faahfaahinno dheeraada oo ka soo baxaya ciidanka dowladda soomaaliya kuwa maamulka jubbaland oo la wareega deegaano ka tirsan oo gobolka jubbada hoose madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo qasriga madaxtooyada ku qaabila shahada sharafna guddoonsiiye weyl calanka soomaaliyeed dartiis loo xidhay muwaadiniin soomaaliyeed oo ka mid a dadka ku ganacsada dalka koonfur afrika oo dil iyo dhaawac lagu geysta dalka koonfur afrika qaar ka mid a waxgaradka gobolka gado ee maamulka jubbaland oo madaxweynaha talada ayay jubbaland ku sheegay inaysan ka shaqayn danta shacabka maamulka jubbaland qodobada dhanka dibadda ee saaka dhegaysta aad maqli doontid waxaa ka mid a madaxweyne walaalkiis u magacaabay ra'iisul wasaare qodobadaas iyo qodobo kale warka subax ee raadiyo cadaado ayaad ku dhegaysan doontiin dhegaystayaal
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal intaasi waxa ayan qaar ka mid ah qodobada warka subax ee raadiyo cadaada saaki kuwooda ugu dooroon warka waxaynla soo codsiinaya anigoo mahad nuure axmed ay ku soo dhowaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan taliska booliska soomaaliyeed ayaa bilaabay baaritaan lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeyey dilkii loo geystay elmas alman oo mar soo noqotay xoghayihii koowaad ee safaaradda soomaaliya dalka kenya shalay waxaa gudaha xerada xalane oo ciidamada amisom ay gacanta ku haysa lagu dhex dilay elmas elman oo mar ka soo noqotay xogayaha koowaad safaaradda soomaaliya ee dalka kenya haatana ka tirsanay xafiiska xiriirka isgaarsiinta ee midooda yurub dilka ilaa iyo hadda si rasmiya looma faahfaahin waxaa ka dambeeyey kadib markii sida la sheegay rasaas lagu furay gaari ay saarneyd dhaawac ka soo gaarana ay ku gooriyootay waxaana dilkaasi ka hadlay taliska booliska soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed cabdi xasan maxamed xijaar ayaa sheegay inay booliska soomaaliyeed gaar ahaan la-aanta dembi baarista ee c i d da la faray galdacwadeed ku saabsan dilkii islamarkaana ay bilaabi doonaan baaritaan sida uu u dhacay dilkii iyo qofkii ka dambeeyey sidoo kale taliyaha waxa uu sheegay inay baaritaankaani ay ka qayb qaadan doonaan saraakiisha sarsare ee khibradda u leh dhacdooyinka noocan oo kale ah
bismillaahi raxmaan raxiim waxaan jeclahay inaan caawa la wadaago ummadda soomaaliyeed dhacdadii maanta ka dhacday magaalada muqdisho oo ay ku geeriyootay marxuum almaas elman oo qiimo weyn ugu fadhiday dalka soomaaliya waxaan tacsi u dirayaa magaca ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan qoyskii qaraabadii iyo asxaabtii ee ka geeriyootay iyadan ilaahay jannada ha geeyo waxaa ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan laanta c i d ay furtay galdacwadeed ay ka qaybgeli doonaan saraakiil tiro badan oo khibrad u leh baadhista dembiyada noocan oo kale ah wixii ka soo baxana waxaan la wadaagi doonaa ummadda soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba marka laga soo taga hadalka taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed horey waxaa magaalada muqdisho duuli lagu geystay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo uu ka mid ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan yariisow hase yeeshee aysan jirin weli cid loo maxkamadeeyay dhacdooyinkaasi kulankii dhex mara madaxweyne farmaajo iyo madaxdii hore ee dalka oo shalay ku yeesheen magaalada muqdisho ayaa laga soo saaray qodobo dhowra waxaana war ka soo saaray qodobadaasi madasha xisbiyada qaran ee ka jira dalka madaxweynihi hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa faahfaahin ka bixiyey kulan ay magaalada muqdisho ku wada yeesheen xasan sheekh maxamuud shariif sheekh axmed iyo maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha hadda talada haya xasan sheekh maxamuud madaxweynihi hore ee soomaaliya ayaa sheegay inay isla garteen madaxweyne farmaajo in la dhammeeyo hay-adaha kala duwan ee dowladda aan loo samayn wax muddo kororsi ah islamarkaana doorashada ay ku dhacayda wakhtiga lagu talagalay waxa uu sidoo kale sheegay in madaxweyne farmaajo iyo madaxdii hore ay isla qireen in doorashada lagu qabto wakhtiga lagu talagalay ayna si wada jir ah ay talo ugu yeeshaan maamul goboleedyada iyo xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka arrimaha ammaanka ayuu sheegay in madaxdii hore iyo kuwa hadda talada haya isla garteen in aan la siyaasadayn ciidanka dowladda islamarkaana aysan taageerin siyaasi gaar ah gobolka banaadir ayuu sheegay xasan sheekh maxamuud inay kala hadleen madaxweyne farmaajo sidii loogu heli lahaa maqaam gooni ah kulan bilow ah ayuu ahaa ayadoo muddo dheer aan muxuu ahay lays arkin dabcan wixii laisugu tagana waxay ahayday duruufaha dalkan ka jira iyo danaha siyaasadeed ee ummaddan soomaaliyeed ay leedahay in la hagaajiyo masaalixda dalkana la toosiyo talana muxuu ahaa lagu toosiyo tala lagu wada lahaado madaxweyne waa na soo dhoweeyey gurigiisuu nagu qaabilay guud ahaan qodobadii aan soo qaadnay sida la sheegay bilaaw ay ahayday shir horudhaca oo bilaaw ah oo mustaqbalka soo socdana shirar badan inay kusoo xigi doonaan aan rajaynayno ayuu ahaa qodobadii madaxweynaha aan isku soo qaadnay iyo wixii aan ka wada hadalnay way dheeraayeen waana badnaayeen laakiin waxaan rabaa inaan kusoo koobo kuwoodii ugu muhiimsanaay arrimaha doorashooyinka madaxweynaha isla soo qaadnay wakhti badan aan gelinay si fiican aan uga hadalnay waxaanan isla soo dhoweynay in dalkaani doorasho ka dhacdo wakhtigeedii ka dhacdo extension ama kororsiimo hay-adaha dastuurigaah aanay jirin doorashaduna ay ka wada qeyb galaan oo la doorto dhammaan hay-adaha dastuuriga ah ee talada dalka ku jooga doorasho lasoo doortay wakhtigeediina doorashadu inay ku dhacdo sida ay u dhacayso nooca ay noqonayso waa laga wada hadlayaa waana laga wada tashanaa doorasho raalli laga wada yahay dadka intiisa badan ay u dhan yihiin inay dalkan ka dhacdo laga tashaday la isla aqbalay ayaan ku soo ballannay qodobkaas madaxweynaha waa iska afgarannay wixii farsamo ah oo say u taallaa iyo sidee u soconay iyo sidey tahay sidee sidee sidee waa arrimo muxuu ahay dib aad looga lafaguri doono oo looga hadli doono waxaa kaloo aan madaxweynaha la soo qaadnay wixii khilaafaad iyo madmadow ee mugdi ee jiro oo dhan in wadahadal lagu dhammeeyo si gaara arrimaha dowlad goboleedyada qaarkood in laga wada hadlo lana dhammeeyo mustaqbalka haddii aan la yidhaahdo arrinta ku saabsan ilaalinta dastuurka iyo xuquuqda muwaadiniinta mabda ahaan ayadana sidoo kale madaxweynaha isla garanay dastuurka jamhuuriyadda in la ilaaliyo dowladdu ay ilaaliso annaga siyaasiyiinteenna iyo shacabkuna ay dhinacooda ka ilaaliyaan ayagana dastuurka waxa uu farayana ay ay dhowraan arrimaha ammaanka aada iyo aad ayay muhiim u ahaayeen waydana wax wakhti badan aan gelinay waxaan isla afgarannay isku isla garannay amniga inaan la siyaasadaynin ciidamada amniga iyo hay-adaha amniguna ay siyaasadeysmin siyaasadda ay ka madax bannaanaadaan siyaasad aan loo isticmaalin siyaasiyiintuna haddii khalad farsamo meel uu ka dhaco aanay siyaasadaynin oo aan haddii askari qaldame iyo qof qaldanta ay jirtahay oo qalad samayso amniga ka shaqeeyahay aanan la siyaasadaynin ciidamada iyo hay-adaha amniguna siyaasadda ay ay ka madax bannaanaadaan oo aan loo isticmaalin qaab siyaasadeed ayadana aada iyo aad ayaan u dul istaagnay waana isla garan
dhinaca kale axmed macalin fiqi oo ka mid a madasha xisbiyada qaran ayaa faahfaahin ka bixiyay kulanka dhankiisana sheegay in qodobo dhowra ay isla garteen madaxweynayaashii hore iyo madaxweynaha hadda talada haya in laga shaqeeyo madaxweynayaashu ay ku dareen warbixintoodii oo afkoodu aysan ayagu ka sheegin in wixii dhacay labada jeer ee lasoo dhaafay ee aeroboorka lagu celiyey iyo arrintii u dambeysoo beledweynuhu halkan lafteeda shirka lagu qabtay shirka jaraa'id in arrintaas madaxweynuhu garowshiyo uu ka bixiyey kana garaabay una garaabay garaabid ay ku qanceen ayna u soo qaadeen intii kale ee xisbiyadan ka tirsanayd iyo soomaalida guud ahaan kuwii loo gurmanayay iyo kuwii kismaayo lagu socday iyo kuwii maaragtay loo gurmanayo gurmadkoodii saacadaha la hakiyey khatartana loo geliyey arrintaas garaabid tii u dambaysa ahayd bay soo qaadeen wayna ku aqbaleen annaguna sidaasaan ku aqbalnay
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa qasriga madaxtooyada ee villa soomaaliya shahaado sharaf ku guddoonsiiyey weel calanka soomaaliya dartiis loo xidhay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa cabdiraxmaan maxamed cali aar oo caan ku noqday jacaylkii qadirinta calanka soomaaliyeed ku maamuusay guddoonsiinta astaa qaran kadib markii uu kulan kula qaatay villa soomaaliya madaxtooyada soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cali aar ayaa bilo ka hore xabsi loo dhigay qaadashada calanka soomaaliyeed uu ku dhex qaatay magaalada hargeysa caasimadda maamulka somalilan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku booriyay tillaabada wanaagsan ee geesinimada leh uu qaaday kuna faana calanka soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kadib kulan dheer ay wada qaateen waxa uu guddoonsiiyey astaan qaran oo ka turjumaysa geesinimada uu ku dhiiraday qaadashada calanka soomaaliyeed gudaha magaalada hargeysa cabdiraxmaan maxamed cali aar ayaa kaga mahad celiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya soo dhoweynta wanaagsan uu ku maamuusay iyo guddoonsiinta astaanta qaran ee ka turjumaysa geesinimada uu ku dhiiriday anuu magacaydu yahay cabdiraxmaan maxamed cali cabdiraxmaan aar ku dhashay kuna barbaaray waxna ku bartay magaalada hargeysa imakana ku sugan muddo afar bilood ee magaalada muqdisho waxaan aad uga faraxsanahay anigoon codsan in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku qaabilay qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya taas oo aan u gudbiyey astaanteeda wadaniyeed isaguna uu siiyey dardaaran iyo talooyin wax ku oola waxaa kale uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu guddoonsiiyey hadiyad shaada sharaf iyo astaan ka samaysan calanka soomaaliya waxaan ka mahad celinayaa soo dhoweynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo
faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya cii faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya ciidanka dowladda iyo kuwa maamulka jubbaland oo deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose kala wareega al-shabaab deegaano dhaca galbeedka gobolka jubbada hoose gaar ahaana kaamjaroon iyo boole xaaji waxaa ka dhacay howlgallo lagu xaqiijinayaa ammaanka deegaanadaasi oo ay sameeyeen ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka jubbaland oo isgarabsanaya sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ciidamadaasi hogaaminaysay al-shabaab ayaa isaga baxay deegaanadaasi oo ay soo gaareen ciidanka dowladda iyo kuwa maamulka jubbaland sida ay hadalka u dhigeen ciidanka maamulka jubbaland ayaa sheegay inay fariisimo ay ka samaysteen deegaanada ay ka baxeen ururka al-shabaab islamarkaana ay hadda ka wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka ciidanka maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda soomaaliya oo isgarabsanaya ayaa maalmihii ugu dambeeyey howlgallo ka bilaabay deegaano dhowra oo ku yaala gobolka jubbada hoose ma jirto wax wara oo ka soo baxay weli al-shabaab oo ku aadan deegaanada ay sheegeen ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka jubbaland oo isgarabsanaya inay qabsadeen kuwaas oo ay ka baxeen al-shabaab muwaadiniin soomaaliyeed oo ku ganacsata dalka koonfur afrika ayaa lagu geystay dil iyo dhaawac dalkaasi kooxo burcada oo koonfur afrikaana ayaa waxay gudaha dalkaasi ku dilaan muwaadin soomaaliyeed oo ka mid ahaa soomaalida ku ganacsata dalkaasi xilli uu ku guda jiray howlihiisa shaqo ee caadiga ah kooxahan ayaa weerara muwaadinka soomaaliyeed oo lagu magacaabi jira mahad bedel isagoo ku sugnaa meel aan ka fogeyn goobtiisa shaqo kooxihii burcadka ahaa ee dilka geystay ee koonfur afrikaanka ayaa goobta ka baxsada waxaana dadka ku sugan koonfur afrika ay sheegayeen in meydka muwaadinka soomaaliyeed uu muddo goobta yaalay kadibna laga qaaday dalka koonfur afrika sanadka labakuntobaniyosagaalka waxaa soo koray daleelka loo geysanaya laguna dhibaateynaya soomaalida ku ganacsata dalkaasi waxaana bishan gudaheeda dalkaasi lagu dilay saddex muwaadin ee soomaaliyeed dileelka isir nacaybka ee loo geysta dadka ajaanibta ee ku nool dalka koonfur afrika ayaa joogto noqday sannadyadii dambe waxaana soomaalida ay ku jirtaa kuwa ugu daran ee la bartilmaamaysado dhegaystayaal warkii subaxnimaad kala socotaa raadiyo cadaada saaka inta ayaan kusoo gabagabanaynaa warka anigoo maad nuure axmed ayaan la socodsiinayay tan iyo intaan warkan mid ka xiga ku kulmi doono waxaan ku dhaafaynaa nabadgelyo